bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa marti inoo ah maxamuud sheekh axmed tooshow oo nagu soo booqday wilaayada islaamiga galguduud khaasatan degmada ceelbuur maxamuud soo dhawa marka hore jasaaka allahu khayran walaalka anas al ansaari waa dhowa maxamuud waxaan u malaynayaa degmadan ceelbuur waxaa kugu dambeysay muddo shan sano ka badan intii aad ka maqneed waxyaaba badan oo isbeddel ayaa dhacay bal horta intaan gudagelin safarkaadii hiiraan ilaa galguud meelaha soo martay bal ka waran maxaa ku aragtay intaad galguduud joogtay jasaaka allahu khayran walaalka anas al ansaari waa sidaad sheegtay horta safar dheer waxaan kaga soo anbaxnay degmada bua qable ee wilaaya islaamiga hiiraan waxaana socdaal aan kusoo marnay degmooyinka iyo deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan ee allah fadligiisa laga xoreeyay cadowgii allah ee muddada sanadaha ahayd duulaanka ku joogay goobahan sida aadka u soo marnay waxaa ka mid ahaa aboore mbaarayabaal muqokuri tardo ilaa iyo degmada maxaas oo iyadoo ahayd goobtaada ugu dambeysay cadowga allah laga xoreeyey waxaana xusid mudan deegaanada aan soo marnay waxaa weli laga dareemaya haraadadka jabkii xooganaa allah fadligiisa halkaasi loogu geystay cadowgii allah marka socdaalkeenna ugudaynta waxaan kusoo gaarnay degmadan caawaan ku suganahay magaalada ceelbuur oo ah magaalo ansaareed waana allah mahadiisa in aan nabadgeliyo ku imaanay degmada ceelbuur waxaad nagooda warbixisaa safar aada u dheer oo dhul lagu dagaalamay laga soo bilaabo beero yabaal oo webiga jinkiisa ah ilaa iyo ceelbuur inta u dhexle dhul aada u baaxad weyn ayaa ku jiro dhul badan ayaa soo martay waxaan ka mid ahaa meelihii abuuri oo dagaaladaada ka dhaceena joogtay bal marka faahfaahin marka nooga soo bilaabo beero yabaal ilaa ceelbuur marka anagoo su-aalaha kaasii weydiin doono dhulkii tebinta oo barnaamijka idaacadda aad wax badan ka tebisay oo galgududa dagaalo ka dhacay insha alla taasna waa kaa wareysan doonaa marka bal hiireen noogu soo bilow ilaa iyo ceelbuur inta u dhexle jasaaka allahu khayran walaalka anas muhiimadeena iyo socdaalkana ugu weynaa waxay ahayd kormeerka iyo inaan wax ka soo tabinno xaaladaha degmooyinka iyo deegaanada cadowga allaha laga xoreeyey ee bariga hiiraan weli deegaanadaas waxaa si aada uga muuqanaya jabka cadowga allaha lagu gaarsiiyey hadda tusaale ahaan beeryabaal iyo aboorey meel udhexaysa waxaa jirta walaalaha ay u bixiyeen xadiiqatuljanna waa dul istaagnay waa tagnay gaarigii waa ka degnay waa kusoo dhex wareegnay ilaa iminka xataa waxaa la arkayaa lafa jajabay oo lafihii murtadiinta ah oo ku halaagsamay weeraradii iyo qaraxyadii mujaahidiinta halkaas ay ka fuleen intii dagaalka uu socday waxaa lagu bixiyay walaalaha waxay dhaheen si kiis yarta meesha kusoo weerareen walaalaha waxay rabeen in arbushaan dagaalkaas sii ballaartay cadowgana jab aan caadihin lagu gaarsiiy uqudbeyntan ilaa ay abuuriyo kasii carareen marka waxay dhaheen waa beer janno oo weli asu-aasha ina weydiy waxay dhaheen anagana shuhaadadeen dhaawacdeen aada u yarayneen cadowgana jab weynaa gaar haddana markaan soconay dheen oo dagaalka arab inaan qaadan xoogaa waxay inaan ogaano meelaha ay kala degayeen xoogaa xabado oo baraawo ah iyo ama bilow ah rasaasa lagu riday kadib waxbay soo jawaabeen hadda waxaa la bal halasi arbusho halasii fogeeya dagaalkaasii ballaartay diyaaraha qadka soo galay wax walba ay cadow isku keenseen haddana waa la jibi iyadoo walaalihii alla subxana tacaala uu guulay haddana aysan jirin xataa walaala waxay ii sheegeen meesha markay soo galeen inay sahan iyo xaqiijin amni u soo galeen cadow markay arkeen ay xabad ku rideen si ay u ceeriyaan ceerintina ay isku bedeshay dagaal weyn ugu dambeyntina uu noqday dagaal alfurqaan noqday oo lagu kala baxay oo cadowga allah meesha jib xoogan loogu geystay xataa raadadkii baabuur laga gubay iyo raadadkii dharkii xataa qaarkood ay wataan oo geedaha ay iska saariyihiin haadkii uu ka dhargay lafa xataa waan soo arnay hilib yaryar aan soo arnay walaalaha ayna tuseen waxay intaas ku tusinaysaa qorshe walaalaha u socdeen iyo qorshe alla uu doonayo inay kala duwanaadeen oo allah subxana taala ugu talagalay maantas meesha inuu ka dhaca dagaal culus cadowgan halkaasi lagu laayan sidaasi waan ugu soo gudubnay haddana aboorey ayaan soo gaarnay aboorey weli faleebooyinkii iyo waxyaabay ay isticmaalayeen oo magaalada banaankeeda intii ka dagaalamayeen lixdii maalmood ay dagaalamayeen ilaa tobankii maalmood xataa daawada ay uga carareen ilaa weli meeshii sidii ay uga muuqatay sidoo kale rasaastii ay qaarkood ka carareen iyo waxayna aada u badnaatay r b g qolfiyadiisa weli aada meesha u buuxa aboorey iyadana waa kasoo gudubnay walow hadda cadowga aboorey aada u duqeeyey oo guryaha inta badan guri fiyow aada u yaryahay inta badan guryihii way duqeeyeen aboorey waa kasoo yaro gudubnay kadib waxaan soo kornay buurta iyo somon oo iyadana ata macaari kala duwan ay ka dhaceen oo allah mahadiisa weliba somon xataa ay leedahay ceelal rabaani iska ah oo cid qod aanu jirin oo biyo iska leh haddana cadowga allah meesha dagaal fudud baa looga saaray waa soo gudubnay moqokuri aan imaan marka moqokuri iyo maxaas waxaa jirta meelihii hore dhan waxay kaga duwayn macnaa camaliyaadka istishhaadiga ee labadaasi meel ka dhacay ilaa iyo hadda qofkii soo mar waxaad leedahay meesha maxaa la dareema maanaa cadowga allah waa ku gubtay waa waa ku baaba'een waxaa arkaysaa dhar rag iyo dhag dumar iskugu jiro oo geedays ka saaran waa arkay geeda afka hore ka fiican laakiin xididadii amnida ay soo saarta oo banaanka iska yaalla waxaa arkaysaa dhul as leedahay barxadda maxay tahay barxadda ma ahan geedihii ku yaallan amnidaa siibtay marka iyada nafteeda waa meel aad iyo aad iyo mucjiso u ah waxyaaba aan leeyahay waxaa kamid ah hadda filimka soo baxay oo maxaas oon caawa ceelbuur ku daawaday waxaan la yaabay markii maxaas meesha amnidiisa haddii ka dhacday iyo meesha gaariga hadda noo hadla gubaa dabtaan usoo marnay sidii u yaalla sidii uu u yaallay markii dambe ad walaalaha waxay noo sheegeen eegin baktida mardu eegin iska aaseen oo wixii mugtaa cudurna waa ka dhalna haadkin waa soo waa sii cuna hataa xayawaanaadka caadam kulaalihi hataa laga cabsi qabaa in dad cuneel ay noqdaan maadaama cadowga midda kalene camaliyadda baktiyada ay tuurtay oo meesha ku halaagsamay iyagaa kala masaafe ah waxaa arkaysaa bir baabuur iyo lug bilaadan oo aas leedahay meel adi laba kilomitir ku dhow camaliyadda ka fog marka nafteed waxaad dareemaysaa meesha in macaarig barakeysan ay ka dhaceen hadda labadaas camaliyadoo kale hadda camaliyadda maxaasoo kale walaalaha waxay ii sheegeen meesha camaliyadda ay ka dhacday iyo magaalada waxay isku jiraan lix kilomitir walaaluhu waxay dhaheen markii meesha soo gaarnay xabado kokobana dhacay kadib dagaalku waa sii xoogeystay kadib camilinkii dhacday wax dambe xabad nagu suurida aan weynay dhehen waa soo dhaqaaqnay meesha camilidii ka dhacday ay murtiin gubanayn aan dul imaanay dhehen weli aad midkaa sirgaalkii maxamed shidana goobtii hataa u yaal walaaba ay tuseen meeshaana ka qaadayna baktiis aan iskaga aasnay waxay dhaheen aagi markaysa dul istaagna waa gubanaya dhehen xabad soo dhees malaha ilaa maxaas aan kasoo galna xabad dambe nagu soo dhehen dhehen marka waxay dhan waxaa isweydiinaydeen ciidankii meeshaas joogay mid wadlays mase qeybaa carartay oo maxaas ka suka ka baxday maxamuud maxaas taariikh gaara ayay lahayd markii qoyanadu naftigii waa jooga meesha oo barnaamijkaa sheegaysa dadka gubanayeen waa arkay barnaamijkaa sheegaysada macnaha waxyaabo xasuus gaara i geliyey meesha sida muuqatay dhar macamilidiyaa ka siibtay ma ayagaa tuurtuuray marka barnaamijkaas naftigii macnaha waxyaabaa la yaabana ay ka mid ahayd oo ayadoo warto baktiyada bannaanka yaalaan aan ka soo tegay kulliad waa iga dambeysay macnaha waa waa la soo duugay marka dharkaas maxaa ku qiimaysa adiga horta walaalka sida muuqata camaliyadda macnaha awoodda ay lahayd ilahi subxana watacaala awoodda u yeelay horta qofkii dharkiisa idaab kala saaraysa waan sii sheegta waxaa arkaysaa geed joog dhammaystirnaa saaran qofkii joogaas ku jiran looma jeedo hadduu gubtina si marada ay ku badbaadiyay oo iyada ay ku gubaysna waa mucjiso kale haddii ay kala siimeenna idinse waa mucjiso kale laakiin waxyaabahan aadka ula yaabay walaalahana ii sheeg waxaa kamid ah waxay dhaheen maalintaas abkii baabuur ay lahayd murtiinta meesha iskugu keeneen allah baabuurta iyo saf ku jirto walaalka camidii dhexgale baabuurti iyo wixii ciidan agyaal waa isku leegeen intii yar oo magaalada afkeeda joogtina iyo magaalada kumanax waa sii carin waxyaabaha kula yaabay waxaa kamid ah isbitaalka maxaas markaan tagnay dhiigii awel ka muuqdo waxaad dareemaysaa murtidiinta maalintaasi qorshaha uguma jiri maxaas in gacanta saamkay ku dhacdo oo iyaga laga qabsado qorshaha uguma jiri ila nin dhaawac had socdo xabad socdo dhaawaceeda isbitaalka keensana waa inayna sii haystaraba laakiin allah subxana wa tacaala rabbigu wuxuu ku rid camaliyad markay dhacday waana ku leedan hadda maxaas markaad joogto fiiri inta difaac ay dhigtay mid magaalada gelaa xataa godaday qodeen oo tala galeen in gaadiidka camaliyaadka iyo ay ku dhacaan waxaa arkaysa afarta jiha maxaas meelsan ka qodan malaan wadooyinka qaar dhayaxaan iyo geeday ku jiraan hadda saas ay tahay falilah alxamdu waxaas dhigi kartaa macrikada maxaas lagu qabsaday iyo qabsashadeeda aad ay kula dooneed maxaas waa kasoo gudubtay waxaad soo aaday degmada ceelbuur marka horta intaadan ceelbuur aan ii faahfaahin wax qalqal amni ah oo ku aragtay laga soo bilaabo beero yabaal ilaa iyo maxaas dhankan galguduud waaba sideed waa iska degnayd oo dagaalo ayaa ka dhacay bal ka hor jazaak allah khayran walaalka anas waa su-aal meesha ku jirta horta maalintan barigii hiiraan aan soo gaarnay beereyabaal aboore dhulkaasoo idil wixii dadka deegaanka naga hor imaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana salaamayeen marna anagaa salaamayn ha u badnaan dad geelle iyo dad calashi biyaha biyo ka cabaya ama ka qaadanaya horta dadka saasay u badnaayeen haddana laakiin amni maasha allah waxaa waaye weli raadadkii murtadiinta oo halaagooda iyo meelihii ay ka guureen waa muuqataa laakiin amni waaye oo maanta isma dhehaysid dhibaata amay dhacdaa dagaal amuu dhaca cadow amuu meesha ka soo baxa isma dhehaysid waxaa waaye cirfka laga soo galaya oo xuduudda wilaayada galgaduud ilaa iyo qorax galbeedka hiiraan loo gudbaa dhulku waa nabad cadowgaad meelaha kusoo koobmay waa buliburta halgan jalaalaqsi iyo beledweyne saas ay tahayna cadowga asiga magaaladaas jooga waa godoonsiya hadda tusaaleahaan murtadiinta jabuuti ay joogtay buliburta habeenuu sideed sac markii la gaara madaafiic ay bilaabaan macnaha masiiratu shahr nin saas uu sheegay oo rucbigii cabsidii ku dhacday hadda odayaalka mid odayaashii buliburta dega mid ka mid ah nin u sheekiyey aan ii sheekiyey wuxuu dhahay jibuutaankaan u tagnay waxaan dhahnuu yidhi war niyo madaafiicdan habeenka arridan haweenkii ilmihii waa naxayaan waa soo kacane naga daaya ay dhaheen niyo ma- sida maxaas iyo muqori noola qabsad maa rabtiin weli nin jibuuta waxaan u dhahu yidhi maxaas haddii la qabsaday buulitu meeldheer ma jirto yidhi marka wuxuu yidhi kadib waxuu u dhahu yidhi war niyo madaafiicda haweenka haysatiine ee ma iska dhecsan maxaa u ridaysin wuxuu yidhi madaf- madfaacana u jeedo toban kilomitir labaatan kale ma ogiye haddii hal mitir koyn maada waxba ka- ka- ka qaadi maayo yidhi marka wuxuu yidhi intii adhogal ay qabsan lahayn haddaan sii ridaa yidhi Eh, waa mahadsantaha marka maxamuud faahfaahintaana siisay waxaa ka soo baxday degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaad kow ka soo bilowday degmada webx wilaayada islaamiga galgaduud dhulkii halganka jihaadka iyo nafurnimadii ansaarta soo gashay dac aa soo martay amalishaadiya ka dhacday waa ku baaba'een ceelbuur aa imaaday ilaa dhulkiiaa soo martay Eh, marka waxaad nooga warbixisaa marka galgaduud markaa soo gashay suuraddaa haysatay horta galguud waqti waxaa kugu dambeysay u malaynaa lix sano ku dhowaad haddayna ka badnayn ama ilaa iyo shan sano aa kugu dambeysay marka suuradda markii dagaalada socdeen timin badan aa ka tibisay dhulkii aad timinta ka sameynaysay waa soo martay iyo waxa suuradda halka waxaa ka haysatay bal noo sharax jazaak allah khayr walaalka anas horta aniga magaalada ceelbuure iyo guud ahaan wilaayada galguduud eh, waxaana igu dambeysay sagaalkii shawaal kun afar boqol afartan iyo koodii ahayd maalin axad eh haddana waa afartan iyo toddobadii waa waqti aa sheegtay aad ugu dhowdahay marka eh, horta galguduud mar kale aan imaado horta xiisaan u qabay niyadda waa ku haya maxaa reer galguduud waa dad ansaareed xataa ilaah mahadiisa xamaladii cadowga uu soo qaaday qabaa'ilkii kaalinta kuwaad ka galay ka hortagga xamaladaas waxay ahayd maxamuud hiraab mursada iyo waceesle allah subxana taala iyagoo kalena ummadda ha u badiya Eh, marka aniga xiise gaaraan u qabay waxyaabaha dee aad isoo jeeda xakmeed markaan eh, wabaxa aan soo gaarnay madiinata shuhadaa markaan soo gaarnay takbiiraan ugu soo dhaweeyey walaa qiira gaara iglis macnaha qiira gaare ay iglis macnaha waxaan dareemay deegaan ansaareed iyo dad ansaareed inaan soo dhex galnay Eh, gaar ahaanna ahmid gaarna waa u qabay mar uu nidoo ku hayay in galgudu aan taga waxaan sidoo kale oo aniga reer galgudu sida aadka dadka aan aadka isku dhex galnay waan sideed sano soo dhex joogay xataa mar qaar aan naqiib ahaan aan ula- aan iskula dhaqmi jirnay reer galhariiraa kuu ka ahaa reer ceelbuuraa ku xiga bargaan jacar dhulkaasoo dhan waa dhul aan aad sideed sano sagaal sano ku dhawaad aan isla joogna horta aniga imaashahayda maanta galguduud inay soo booqdo farxad gaar ayay tahay reer galguduudna halkaan waan ka salaamayaa reer galguduud way ku salaamayaan ayagana in badan dadkan aad ayay kuu dhegeysanayeen tebinta ka annaka macnaha adoo halkan ka halgamaysay kale dadkan aad ayay kugu ammaanaan horto intii sharxaadii kale meelaha soo martay oo dagaalada ay ka dhaceen bal horto markii aad tebinta wax tebinayso dadkii dhahaanoo inta badan maxamuud shaxmatooshow aad ayuu macnaha xabadii macnaha soo ridaya waa ka daranyaha xamaasad badanaa ka muuqato maxaad dareenta horta markaas horta jazaak allah khayr eh, walaalka ansow eh, waxaa xaqiiqi camalkan walaal walba mujaahada thaqri ku aadaya annaga marka thaqri iclaamkan ku aadannahay eh, maadaama qof walbana thaqri ku aadan yahay laga marmaan ay tahay in waajibkiisa uu guto Eh, allah subxana taala ikhlaas ha nooga wada dhiga allahna ha naga aqbalo mogtahay adduunyadu wax walba aad fashaday aakhir lagugu soo celiyo waa khasaara marka ilahi subxana tacaala ilaahay agtiisa dadka laga jecel allah nagu daro allahna naga aqbalo Eh, walaalka horta markii tabinta la gelayo waxyaabaha sida gaarka aan ahmid usii jiro xakmadeed inaan matalayo walaalka xabadda ridaya ee xerada galaya walaalkaas xerada gelaya booskiisa ayaan taagan haddaan nahnay iclaamka oo waxaan rabnaa xabaddaas inaan ilaa washington maqalkeeda aan gaarsiina marka horta waxaan dareemaynaa in waajib anaga na saarna aan gudanayno oo hadda aanan ahayn eh, barnaamij ama shaqo aan abaalmarin ama ammaan aan ku rabno ma ahne shaqo anaga nagala rabin oo horta aan gudanayna inay tahay aan dareemayn allah subxana taala in ikhlaas ha inooga dhigo qodobka labaad oo meesha ku jira waxay tahay barnaamijka naftiisa baraka kuniyo wata barnaamijka marka la bilaabo macnaha kelimaadka ereyada qur-aanka lasoo qaadana waxaasoo dhan hor wax u diyaarsana ma aha waa isku toosaan ilaah waa isku- waa isku toosina waa isku toosi haa ereyga aad sheegtid waxbaa kusoo dhaca waa lagu daraa hadda mar qaar waa afarley oo aan hadda jirna iska tuuro jirna saas ay tahay markaasna la qoraya macnaha inta walaalka la hadlayo ama asaanta saaran tahay lana qori jirna horta waxaan subxaan ilahi subxaana ku mahadsan waa un barnaamijkaasina wuxuu ahay baraka gooni wata laakiin allah subxana tacaala xaggiisa baa un maanta abaal iyo ammaan aan kaga rabnaa marka ilahi subxana tacaala ha naga aqbalo ikhlaasna allah hanoga waa mahadsantahay sa- sidii macnaha aad noogu faahfaahisay marka waxaan ku weydiinayaa suuradda marka waa imaado galgaduud meel badanaa soo martay oo soo aragtay weli waxyaaba ka dhadhaceen marka suurad macnaha markii hore aad joogtay hiiraan iyo markii go- halkan lagu go'doonsanaayo dagaalo adag ka socday marka maxaa aragtiyo kaaga kaaga baxay Horta, jazaak allah khayr walaalka eh, anasow intaba galguduud aan soo gaarin waxyaabaha aadka aan leeyahay waxaa ka mid ahay ciidamada mujaahidiinta aan suquurta kala duwan kusoo marnay laga soo bilaaba eh, beerayabaal ilaa aan ka imaanay maxaas macnaha ciidanka idil waa ciidan hima caaliya kuda jirto waxaan leeyahay ciidanka hima caaliya ku jirto iyagaa ku dhahayno eh, macnaha anaga waa sii soconaynaa naga ahaye idinka idinku ognahay aniga nala dardaarmayn marka waxaad dareemaysaa ciidan kastoo ciidan hima caaliya ku jirto waaye hadda waaligii hiiraan sheekh gulaban wahana wafdiga hogaaminaya ciidamada dhowr meeloo kelimaad ugu jeedi qaarkood gabaye akhrinaayeen qaarkood waa ahmid gaara waxay ku leeyihin hataa xaala eh, inta badan qaza kale mid waxyaalahan weydiinayaan inuu qaza xaaladee ka waran duqeynta ma istaagtay su-aalay ku weydiinayaan marka waxay leedahay mahadiis horta marka koowaad ba ciidanka hima caaliya iyagaabaan soo geliyay markaan arkay ciidamadu macnaha himada ay qabaan iyo sida macnaha ay weli ugu helan yihiin goora cadowga allah macnaha waxaa dareen gaara ku kalaan waa kasoo gudubnay horta ana galgudminka imaanayo waxaan isleeyahay maadaama cadowga meelaha ugu daran oo duulaanka uu kusoo qaaday galgudaha kuwa ka ed xataa waxaa la ohan karaa hiiraan barigeeda marka laga soo taga maanta wilaayo dhammaystiran cadowga maxaa oo si- waxba uusan u reeban waxaa ku waali kara wilaayada hi- ee galguduud haddii alxamdulilah markaan imaado waxyaabaa aad u leeyahay waxaa ka mid ah magaalada ceelbuura kolo macnaha dhismihii iyo bilicdii waa sii horumartay macnaha meelba dagaal ka dhacay iyo meel oo macnaha mar laga qaxay oo cadow kasoo duulay uma ekaba macnaha waxay ku tusinaysaa dadka noloshooda qayb ka noqota aljihaadu fii sabiilillah macnaha cadowga hadduu caawa magaalada kasoo duula birminka naga saara nolosha sideedii waa waxaan kaloo arkay haddana eh, dhanka tayeynta wilaayada ay siisay eh, eh, dhanka adeegyada bulshada hadda dhanka waxbarashada oo kale marka aragto marka aragto dhanka dhismaha hadda wadooyinka magaalada bis aan cajab gelina dhanka buundada oo kale hadda fiil waa soo marnay marka waxaad dareemaysaa in wilaayadii iyo bulshadii ay isla noqdeen hal kal jasad alwaaxid dhibaatadii timidna laga soo gudbiyo oo alxamdulilah oo cadowgii ilaahay uu jibiyey ee, haddana loo soo jeestay si loo horumarin lahay dhulkii wilaayada bulshadana loo tayeyn lahay haddana waxaad dareemaysaa oo waxyaabahan aadka u arka waxaa ka mid ah walaalka anasow ee, reer galgaduud waagii hore waxaan maqli jiray qudaarta webigaa looga keenaa laakiin hadda waxay soo baxday isku falaashin buuxnay gaareen hadda laba maalinaan joogaa qudaar wixii koonfur laga doonan lahaa ceel buuraan ku cunnay waxaa dareemay marka ummadii dhan walba inay ka dhammaystirantay waana wallahi shay mudan maanta in wilaayadii galguduud lagu ammaano in macnaha dhulkii eh, galguduud maanta qudaar uusan oo ceelshila ugu dhawaa qudaarta ceelshila laga keena lidhahan macnaha in webiga laga maarmo oo qudaar loo doonayn xamar in laga maarmo oo dadka isku filaadeen nafteeda waxaa waaye waa barnaamij mudan in la bogaadiyo horena loo sii socdane waana barnaamij nafteeda eh, u noqon kara eh, indha u noqonaya cid kastoo aaminsaneed in keliya webi iyo dhoobe wax laga tacbado hadda dareemi karta dhul walba lagu nool yahay in qudaarta laga soo saaran karo nafteeda waa barnaamij in, eh, mudan macnaha in si gaar ah isha loogu tahay waxyaabaha kaloo kamid ah waxaa kamid ahayd eh, nafteeda iclaamkii galguduud waa ballaartay hadda waxaan arkaya galhariir idaacada ku taalla ceelbuur waa ku taalla ceelgalasay ku taalla xindheeray ku taalla waxaa la oran karaa waa wilaayada wilaayaadka ugu idaacadaha badan macnaha dagaalkii wilaayada ay la kulantay iyo iyo horumarka wilaayada ku tilaabsatay wallahi waxa isku shaqaha ma ah waxaan hadda aan u sheegayn waxay tahay muhiimadeeda in dadkii wilaayaadka koonfur jira ay ogaadaan galguduud nooca ay tahay marka macnaha barnaamijkan horumarkaad waa wax suureen ah ka bixinayso meel dagaal ku kobacda inay tahay galguduud haa oo macnaha dagaalkiiba reed uu ku reebay wallahi ma jirta hadda galguduud markii ugu dambeysay dukaamo badan oo aan bacweyne ku ogaay hadda filooyin mutaleela laga dhisay macnaha waxaaba is leedahay eh, saddexdii sano xamladii oo weli eh, meelo qaar ay weli cadow meel un ay kasoo- ay ka hareen haddana inaysan ka muuqan midda kale waxaad dareemaysaa eh, bulshada galguduud in bulsho ansaaree tahay hadda waxaa la sheegay ceeleer cadowga allah hadduu joogo maanta dadweyne la nool oo toos ula degan waxaa la wax iiga reer ahaan u keensada moogi dad toos oo deegaanka iyo wilaayada lagu yaqaan oo dega manaan la haddana maanta ceelleer kasoo harta galcad u aragta in bulsho ansaaree tahay hataa nabdoon xajiro iyo odayaal oo xamaladana caan ku ahaay oo ilahi subxana watacaala inta faqriga kasoo baxay ah, maanta iyagoo cizi ah oo sharaf ah ay ku nool yihiin oo dadka la diiwaan marka nafteeda eh, wilaayada galguduud waxaa la oran karaa waa wilaayada koowaad ee si rasmi ah uga soo kabatay xamladii cadowga horta eh, waaliga iyo makaatiibtiisa waxaan leeyahay jazakumullah khayran baaraka allahu fiikum waxaanan leeyahay eh, allah subxana watacaala ha idin barakeeyo allahna idin xifdiyo maanta doorkii adag aad ka qaadateen ka hortagga xamladii cadowgana maanta muslim iyo gaal markhaatiyo ka yah wilaayadu waa wilaaye kasbatay dadkeeda ha noqotay qabaa'ilkii iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba waa dad kasbatay hadda fiiri tusaale ahaan saddexda qibil aan kuu sheegay oo mursade iyo maxmuud hiraab iyo waaslam macnaa cadowga allah jabkii gaaray markii saddex dhig loo dhiga dhig keligoodaa qaadanaya labada dhig kalena jeeshkii islaamka iyo ummadihii kale isla qaadanaya marka nafteeda waxay taas ku tusinaysaa walaalahaas qabaa'il kaftooda si dhaqankooda ugu xireen dhaqankan uu wilaayada ugu xireen marka wilaayada galgaduud waxaan dhihi lahay horumarka ii muuqdo horyaa loo sii wado xataa in iskuna daya in wilaayaadka kale aad risaalooyin gaarsiisan oo ah qaabka dagaal looga soo kabta iyo qaabka bulshada loo hormariya taasna insha allah waa ku boori lahay hadda ka hore waxaa laga hayaa ilaaha shaadisa ka cabulaya shee amar alculaqi wuxuu dhahay markii jihaadka bari afrika bilaaw u ah yuri wuxuu dhahay jihaad sanado kooban jira si ka qaadaya wilaayaad sameeyey waxaa laga haya yuri mujaahidiinta soomaaliya wuxuu dhahay xarakada shabaab mujaahidiin wuxuu yidhi waxaan ugu baaqor jamaacadka jihaadiga adduunka in mid laba nin u dirsan yuri soomaaliya si dowla looga qabta loona soo baro qaabka loo idaareeye qaabka oo dowlad islaami ah adduunka looga dhisa bal soomaliya ha laga soo barta had marka wilaayadka waxaan dhihi lahay bal galguduud ha laga barta sida dagaal looga kabta sida bulshada looga kasbada iyo sida horumarka loogu tilaabsada wajihaadaku mubaarak aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud sheekh axmed tooshow oo nagu soo booqday wilaaya islaamiga galguduud oo aan ku wareysanay degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galguduud